bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal duhur fayla kala wada warkaana duhurnimo idaacadda raadiyo baydhaba qodobada duhurnimadan warkaana isinka dhegi doontami baa ku mid ahaa wafdo ku socday dowladda oo hadeeray magaalada baydhaba maamulka degmada baydhabo oo ku qeybgalay deekraashin ee u lanqiibiya iyo daddanyare dab khasaare jaysidii oo ku kahayay goob ganacsi oo ka taala magaalada muqdisho soomaaliya iyo qatar oo ku wada hadlay arrimo muhiime saraakiil ku socotay booliiska amisom oo diiray degmada garbahaarey taliya edredisho oo ka dhawaaqay dagaal ku dhanka al-shabaab madaxda galmudug oo kulanku weelday magacaabowka gudyada doorashada wafda ku socda beela caalamka oo ku wajahan dhuusmareeba macalinkii xulka kubadda cagta ee soomaaliya oo shaqada lukuburi qatar oo si kulan cambaaray tigarixii shalay akhbaaraadka banaanka duurnamay baa ku mid ahaa diyaarada nooca dorooniska ee oo laka burburi hawada sare iyo maraykanka oo magacaaway danjiryaal cusuba waa maalnamaha arbaace wataaradan ee kabeeganta tumi ilita bele lixaad ee labada kun labaatiyo kowda intaasnaba baana qodobada warkaan ah ninka door korona hatan is diyaariyayoogayo faahfaahsana doorfere dhegeystayaal wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya xasan xuseen xaaji iyo wafduusa horkacay iyo hadeeriyi magaalada tanbaydhabo ee caasimada kumeeldeerkan ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya wararka la helaya maba sheegaan in ujeedka wasiirka gaashaandhigga useeye sidii usan la kulamo lahay saraakiil ciidanka xooga dalka qeybta lixdanaad iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka iyoona ku wada hadla doona howlgalada ciidamada wasiir xasan xuseen iyo mabowse kormeer use kaseeda doonay xariyaha iyo kasuganyan ciidanka qeybta lixdanaad islamarkaasna saraakiila ciidanka dowladda federaalk soomaaliya waxaan koonfur galbeed iskula hadla doona sidii lan dardargelin lahaayee howlgalada ku dhanka ee al-shabaaba wafdigu sugaamiyay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya xasan xuseen xaaji iyo mabowse garoonka diyaaradaha ee digto ee rushat gaduud international airbort ka dhawaayay taliyaha qeybta lixdanaad ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed sareeye guud maxamed sheekh cabdulaahi cirow iyo saraakiil kale maamulka degmada baydhabo yamiba ku qeyb galeena deeq raashine oo lanqibiyay dadan yare oo ka nool magaalada tan baydhabo sida faahfaahinta warkooninka sii fiira waryaheena maxamed cabdiraxmaan ibraahim deeqdan oo loo soo wakiishay guddoomiyaha dhallinyarada degmada baydhabo isaaq xasan maxamed ducaysane ayaa waxaa looga faa-iideeyey toddobaatan iyo kow qof oo baahiyaha gaarka ah qabaa kuwaasi oo laga soo xulay kaamunka ku yaala magaalada baydhabo deeqdan oo isugu jirtay bur bariis sokor timir iyo saliid ayaa waxaa iska kaashaday hay-adda berley maayaquus foundation iyo wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabduqaadir maxamed nuur jaamac dadka deeqdan looga faa-iideeyey ayaa waxa ay ahaayeen dad argala iyo kuwo curyaamiin ah waxayna isugu jiraan waayeliin iyo caruur yaryar wareejinta deeqdan ayaa waxaa goobjoog ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed maamulka gobolka iyo kan degmada baydhabo isaaq xasan maxamed isaaq ducaysane oo ah wakiilka deeqdan ahna guddoomiyaha dhallinyarada degmada baydhabo ayaa faahfaahin ka bixiyey deeqdan oo ay maanta qeybiyeen iyo ciddii soo dhiibatay isagoona u mahad celiyey mas-uuliyiintii kasoo qeybgashay wareejinta deeqdan wali hanin wakiiladana hay-adda barey mayaqus foundation oo maylan raayus liinka talagali dadka naafada e iyo dadka indhoolayaasha e lamadaas noocya liinka talagali maamulka degmada baydhabo isigna markhaati ku etin goobjooga ku etin ini maylan raayus dad naafo e hindhoolayaal e unwalsiini isigna goobjooga ku etin bixinteena waabanay kulqiib qaadatin ciidan mahsantin guutahaan wali ingmah nagaane hay-adda barey wali kale ingmah nagaane oo isuna kaalin weyn kugaaday wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliyeed mudane cabdiqaadir maxamed nuur jaamac oo usuun xaqiiqdii kaalin wiynii kulaqaadaysi deeqdan gacantaan hangalafadii dhammaantooba eeda aan mahadsanyin guddoomiyaha degmada baydhabo xasan maal axmed bikoole oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu u mahad celiyey ciddii soo sadaqaysatay deeqdan iyo mas-uulkii loo soo wakiishay hayaddu oo dadka meeleraas mahay booste ah oo tabar doron dhanka daagti meeleraay berey iyo mahaya quus eedan ka mahadnaqayoon way kale mahadbilaana jeediya wasiirka ee mahay federaalka masar cabdilqaadir jaamac oo dowladda federaalka usiina mahadbilaan aan jeediya waa yani arrin muhiim ah way kale mahadin jeediyey dhallinyarodii oo degmada baydhabo oo una magacawni aan magacawni in meeleraas ay shaqeeyaan bulshada isku hirka magaaladan dhallinyareed in ka shaqeeyaan nig magacaawinna eed iyo eedaa meeleraas mahayn hambaliye shaqo fayla qobadan xildhibaanad bishaaro cali nuur bishaaro gaabay oo iyadana qayb ka ahayd wareejinta deeqdan ayaa waxa ay u mahadcelisay hay-adda barrey mayaqus foundation wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya iyo dhallinyaradii loo soo wakiishay wareejinta deeqdan inta wali ku salaamey dhalinyarada ee degmada inta ku salaamee oo geega oo naafada oo lan qayb yahay boosti iyo hindhooliyaalka inta raashin iyo timir iyo sokor iyo saliid in lanka qayb yahay hay-adda barrey mahadsanta lankihaan ku shaqeeyey oo intun hadda oo horumar ay ku shaqeeyey dhalinyarada ebadshooyaalajooba ka shaqeeyey jareen horumarkan dhalinyaradu eedahan ka shaqeeyey jarti si ku daranta ku tabaabal xuntuba ka shaqeeyasi ilaahay nimcadiisu alxamdulilaah rabbilcaalamiin wali ilaahay inka mahadyaane inka shukriyaane inta geeg hadda oo intun masaakin ee inta lanka qayb yahay wasiirka cadaaladana ka salaamana mid ka mid ah dadkii loo qeybiyey deeqdan ayaa dhinacooda u mahadceliyey cid allaala ciddii soo abaabushay mashruucan geedka aragday oo deegnanasi ma inta kaaragaay oo galantaybu kataabaday timir bariis bur sokor sariir intaasan ninkadaagi ay ninkadaagi wasiirka cadaaladda oo aragday jaama oo aragday federaalka e maadsinyo jazaakumullahu khayran laha tiidiya kala heeyadda berey la araw maadsantayaana jazaakumullahu khayran lana maxamed cabdiraxmaan ibraahim raadiyo baydhabo magaalada baydhabo mahadsanid maxamed cabdiraxmaan dabahjaysidii khasaare nafeed iyo tuxaantiyeed yamaba usuuqukay kaalangshadaal oo laka gadaay oo kiyaale isgooska balaagsiya ee magaalada muqdisho waarmaba usakafaafay goob ganacsi oo hor leh oo ka dhowaayan meeluus dabku kukacay goobjoogyaal mabayo kuwaram waxayna in dabka usoo ku bilowday buuyad shidaal oo yokadijaasi kaalinta shidaalka oo kaalinta shidaalka laka gadawa islamarkaasna usaka baahiye goobo kale iyada oona ka dhamadeen iyadoon usaka dhamaday hala qoofa geerada baawarta dabdamiska iyo dadweynaha dadweynaha ee gurmad eh oo xoogiy xoog sameeyay kureed imabaa laka guulaysday in la dameeyo dabkaasaya si uusa ninka sii faafna goobo kale oo khasaarana khasaaro badan uusan jeysana inta inta badan goobaha ganacsiga kiyaala magaalada muqdisho iyo gobolada dalka iyo midba uusa ku kaheeya daba jeysada u khasaaro hantiyeed oo iidan fara badan kureed markii laka guulaysado waaye si degdega in la damiya wasiirka wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud oo booqasho karooga dalka qatar yamiba usa kulo muhiima la qaaday wasiir dowlaha arrimaha dibadda dalka qatar suldaan bin sacad lamada mas-uul yamiba kuwada hadalana hoojiyowka xiriirka lamada dal iyo kordhinta dowladda qatar taageerada iyo siyaasad dowladda federaalk soomaaliya dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha wasiir maxamed cabdirasaaq imiba usun kuma hadnagay wasiir dowlaha arrimaha dibadda dowladda qatar suldaan binu sacad taageerada iyo had iyo jeer la garab suriyin dowladda soomaaliya waanmiba uso ku dalbaday inay kordhiyaan maadaama dalka soomaaliya useeya koomar koomarar badan ee ero koomar marar badan iyo dhibaatooyin shal duwan hamarenga wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya oo ka sugan dooxa yamiba si gooni si gooni a usan la kulamay qaar ku mid a wasiiraha wasiirada arrimaha dibadda dalalka carabta usoona kula hadalay arrimo dhowra oo ka saabsan xaaladda soomaaliya dowladda qatar yamiba ayaa ku mid ataa dowladda taageerada siiyow dowladda soomaaliya waana midbaa la sheegay in si gaaraya saaxiiba anlata madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo agaasimaha niisa fahad yaasiina saraakiil ku socotay booliska amisom oo diiriyay degmada garbaxaarey ee gobolka geda sada faahfaahintu waa warkunninka feriya waryaheena maxamed cabdiraxmaan cali
saraakiilku dherarta ciidamada booliiska amisoomya waliba ayuu diirina degmada garbahaarey ee xarunta gobolka gedoyo oona si wiin meelaseytii lahanka dhawaayay garoonka diyaaradaha degmada garbahaarey ayaa waliba wafdegan saraakiil leha ka dhawaayay gudoomiye ku-xigeenka gobolka geda taliyaha booliiska gobolka iyo mas-uuliyiin kale oo ku tirsan maamulka degmada garbahaarey ujeedada wafdoganku dareera saraakiila booliiska amisoomya oo ka saydan degmada garbahaarey iyo waliba laga sheegay hubinta amniga goobaha doorashada lakaqobodow iyoona la filaya ini dhowaan meelaseyti la jeeyay ciidamo ku dareera booliiska amisooma saraakiil la ku socotay booliiska amisom ee deeriya degmada garbahaare iyo waliba ayuu ku shar socdana wadamada uganda kenya siralong iyo nigeria walibana la filahay iniyo kulamo la qaadan maamulka gobolka geda iyo saraakiilla ciidamada degmada garbahaare ee xarunta gobolka geda ayaa waliba ayaa kumid ataa goobaha lakuqobodow doorashada xildhibaanada lamaada aqal walibana sugaha ee amniga doorashada ciidamada dowladda iyo haan amisom sida laka sheegay heshiiskii doorashada ee laka deeriy magaalada muqdisho
mahadsanid maxamed cabdiraxmaana kulanlanku hadalaya amnigii iyo la dagaalanka al-shabaab yamaba uso ka qabsoomay degmada buulaburde ee gobolka hiiraan iyadoona kulanka ku qeyb galeen mas-uuliyiin shal duwan saraakiilla ciidamada qeybta labaatan toddobaad eeyamiba kulanka saraakiilla ciidamada qeybta labaatan toddobaad yamiba kulankiyo laku dhugunsaday warbixino la xiriirta dhanka amniga degmada iyo deegaanada hooskoyow iyoona sheegeen inay use iyaku hagaagsan balse iyo jaraan dhibaatooyin la xiriira isticmaalka walyaabo maanka duuriyow taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliyeed qeybta labaatan toddobaad jenaraal axmed maxamed calisow tareedisho yamaba use sheegay in howlgaladii inkada dambeeyay ciidamada xooga dalka iyo ka sameeyeen deegaanada hooskow degmada buulaburda goolweyn iyo lakudeeri waan mayba ustaadalshay intaasisu kasii daray in ciidamada dowladda iyo weli howlgaladii wadaan waana islamarkaasna iyo dhowaansi dhowaan sidoo kale iyo bilaabo doonaan dagaalka ku dhanka al-shabaab si lanka saara deegaanada shala duwan ee gobolka hiiraana wararka kubaya taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliyeed qeybta labaatan toddobaad jenaraal axmed maxamed tareedisho yamaba u saakiiday xillo dhowaana deegaana hooseeda degmada buulabirda iyo ku dhiyan dagaalan dhexeeya ciidamada dowladda iyo al-shabaaba madaxda galmudug oo kulanku weeldhaday magacaabo ka guddiyada doorashada sida faahfaahinta warka kuniinka feeriyaas waryaheena caasiya cabduqaadir xuseen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor iyo ku-xigeenshey cali daahir ciid iyo weliba xalay kulan gaar iyo kuweeldhadeena magaalada dhuusamareeb ee xaasimada maamulkaas lamada mas-uul iyo wadiba kuwada taladeena ha dhammaystirow guddigii doorashada ee galmudug iyo matalaada guddiga doorashooyinka dalka iyo isku shaandheenka sameeyeen sidii lan sameeyey lahaay golo wasiirada maamulka intuusu socday kulanka madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor iyo ku-xigeenshey iyo weliba lagu hadalay arrimo doorashooyinka iyo heshiiska lukudeeri iyo dardargelinta dagaalanka al-shabaab axmed qoorqoor oo muddooyinkii lahadhaafi ka sugnaayay magaalada dhishi iyo gelinkii dambe ee shalay dibhaankanagadi magaalada dhuusamareeb iyo meelasiwiin lahanka dhawaay madaxweynaha iyo muqdisho ee caasimada dalka uun ku qayb gali shirkii wadatashiga qaranka ee doorashooyinka dalka oo heshiis lunkudeerayay hanaanka doorashada ha socota dalka sidii endhii lahayti
mahadsanid caasi cabdugaadir wakiilka qaramada midoobey ee kaabarsan arrimaha soomaaliya james iswan iyo wafduus hogaamiya wagakimib u arbacay iyoona la filahaya inayo diiraan magaalada dhuusmareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug wafdiga oo qeyb kunagada doonaan xubnaha xubno ku tirsan beela caalamka iyo ujeedka sheeyeeye sidii kulan laqaada lahaayeen madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye koorkoor iyo ku-xigeenshey james swan iyo madaxweyne koorkoor yamiba kuwada hadalo doonaan arrimaha doorashooyinka oo la filahaya inay dhowaan kudhiyan dalka oo heliis lukuderis iyo sidii landardargelin iyo sidii dardargelinta fulinta heliiskii labaatan toddobadii meey ebil ee markaas ku qabsamay magaalada muqdisho sidoo kale dhinacyada yamaba kuwada ayay ku aransada doonana taageerada qaramada midoobey siyaasa maamulka galmudug dardargelinta mashaariicda horumarineed oo laka fuliyow deegaanada maamulkaasi iyo qodobo kale wakiilka qaramada midoobey james swan iyo xubnaha ka tirsan beela caalamka iyo shalay socdaalka seedii magaalada kismaayo iyo ona miilaasay kala kulmi madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoowa oo use kula hadlay doorashooyinka dalka ku dhiyaasa xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed yashaaciyeen in shaqadiiyo ku buraya macalinkii xulka qaranka ee dalka soomaaliya cabdiladhiif salaf kaasi oo xilka tababarnimo haye wal ku yar saddex isbuuc qoraalka ayuu xasaareen xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya iyo mabalaka sheegay in tababaraha us iyo koo anshaa an lahayna islamarkaasna ka eedayan in usa an lahayna xirfada xirfada oo wa- xirfad markaasay usa ka tababara kor dhalinyarada sidoo kale mabalaka eedeeyay macalinka xulka qaranka cabdiladhiif salaf in usa si xun la dhaqamiyo xidigaha qaranka waan us afliga daytan iyo markii usa owadii xilka tababarnimo cabdiladhiif salaf macalinka ocean sports oo iyahaayay muwaadana reer belgium ee ha- asal ahaan usa ku jeeda Mo- morocco waana xilka tababarnimo usan highwall ku yar saddex isbuuc ciyaartooyda xulka qaranka soomaaliya ee ocean stars ee ka sogon dalka jabuuti yamibayo isdiyaarin in labaatanka bilon iyo la ciyaaran xulka qaranka dalka cumaan kulan ka tirsan isreebreebka koobka adduunka ee jaamacadda carabta dowladda qatar iyo mibasi kulalyan ku hadlay garaxii ismiidaanimiinta hayd shalay ku dhiya afaafka hore ee xarada tababarka ciidamada jenaraal dhiga badan ee magaalada muqdisho ee caasimada dalka kaasi oo jeysadeen khasaaro badan wasaaradda arrimaha dibadda qatar iyo mibalag iyo saartay qoraale iyo kacanbaarayaasha qaraxaasay oo ku inkiraan labaatan qofka dhammaan labaatan qofood dhammaantii haayeen dhalinyaro ka dhamadan beele in ku badan afartan kalan iyo ka dhaawacmeen qatar iyo miba kaloo tacsiyey andartay saaxiibada dowladda iyo dhammaan dadka soomaaliyeed iyo in iyo ilaahay naxariis dadka ka geeriyoodii iyo inuus caafimaad deg dega siiyahaan ka dhaawacmi garaxaasay oo la la dhiki isbitaala dowladda qatar iyo mibayakananaase mowqifshe adag oo dow- eh, diidmada rabshadaha argixisada iyo falal dembiyeedyada iyada oona lan eferiya ujeed ujeedada iyo sababaha yalaka eri qoraalka hakubahi wasaaradda arrimaha dibadda qatara qof iska iska hiri jaakada waliyaabaha qarxow iyo iska dhex garxiyo dhalinyaro fara badan oo fadaasi iniyo ka biiran ciidanka xooga dalka hanasay oo safo dheer anka jariya diiwaangelinta oo ku socotay xarada tababarka ciidamada jenaraal dhiga badan ee muqdisho waanmiba mas-uuliyinta weerarka sh- ee mas-uuliyad mas-uuliyadda weerarkaasi sheegaday al-shabaab meelo dhegeystayaal warkaasi kula dartamaba idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada baydhabo tana khabaaraadka banaanka ciidanka dowladda iraaq yamibayo hiraabta sheegana iniyo toogadan lama diyaaradood dronise hanas oo lankasaana meeliyo iyo ku jeedan lamada ee room hanas oyo k- ee k- ee ka korbuubayan lama deegan oo ka tirsan caasimada dalkaasi bagadaada mid ku mid a diyaar ee droniskaas yamiba qaraxyo ismiidaanimo ee yal- iyo intii ka hirinaya la sheegay in saqdii dhexe xalaya laka toogday deegaan cidle eh oo andhow xarada al rashiid ee koonfurta bagadaada diyaaradda kale oo daroon daroon ee yamibayadana laka burburiyay dam- degmada al jirtan ee koonfurta bagadaada dhinaca kale madaxweynaha dalka maraykanka joe biden iyo had- oo hadda ka sogon magaalada geneeva ee dalka switzerland yamiba uusan magacaaway sagaal jan jire sagaal dan jire oo cusub sida la ku-xigiday qoraalaha kubahi aqalka cad oo laka armiyow dalkaasiya danjiryaalka la magacaabay mabasharceyne thomas nedris oo la magacaabay danjiraha israel julonius smooth oo la magacaabay ergaga maraykanka ee isbahaysiga neto ken selzer oo la magacaabay danjiraha dalka morocco ee mexico ero jalsi oo jalsi sal chelsea salbeger oo la magacaabay wakiilka maraykanka ee golaha ururka dhan ee duulimaadyada rayidka caalam ee caalamka eh markii magaasho lahaa gabilan kasaw ee i c a o sidoo kale joe biden yamaba uusan magacaabay danjiryaalka maraykanka in roogi doono dalalka is- sri lanka jambia geni costraiga iyo bal baragway si kastaba haato dhammaan danjiryaalka la magacaawiya mayba baahanyin iniyo ansaxya mudanayaasha aqalka sanadka ee maraykanka oo la horsheeno doona guud ahaan dhegeystayaal mayba intaha ka gebagabeynay warkii duhur namaysin kula dareertan idaacadda raadiyo baydhaba anoo maxamed bare ee siina dareersiyaay mayba hasaaray maxamed cabdiraxmaan cali intii dhanka farsamada mayba inka fadhiyay duhurnimada oo in farsameeyay ibraahim laki intii warkun warnimadan kulaman mayba siin ku tabaanay sidaas iyo nabadgelyo